waxaa ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee shirkadda subiria smart security oo ku soo biirtay waaxda amni sugidda magaalada mandheera iyagoo ka shaqo bilaabay goobaha sida gaarka ah loo leeyahay sida xarumaha ganacsi iyo xafiisyada dadweynaha ciidamadan ma ahan kuwo u shaqeeya dowladda dalka hase ahaatee waxaa la siiyey tababar ay kaga hortegi karaan tuugada waxaana tababarka siiya saraakiil horay u soo maray militariga dalkani kenya maamulaha shirkadda subiria smart security ismaaciil cabdinuur oo horay u soo maray militariga dalkani kenya ayaa warbaahinta uga waramay qaabka ay u shaqayso shirkaddan anigu waa ismaaciil cabdinuur jimcale waxaan kafaali kaa bixinayaa maarata kambaniga cusub magaalo kusoo daray oo magaciisa maarata subiria smart security waa kambani horaan usoo shaqeeyey oo wadanka kenya gudihiis ka shaqeeyey ugu yaraan afar or shan gobol ka shaqeeyey meru narok kisumu kisii meel badan oo ka shaqeeyey saa darteed marka mandhera branch hadda keenay mandhera branch wuxuu ku furan yahay meel maaragtay oo ladan bakari agteeda stageka ramo oo ku furnay maxaan maaragtay kusoo cusbeynaysay waxyaalaha haan gudaha aan maaragtay aan si maaragtay fikradiis ay kamid tahay maaragtay sida maaragtay aan u bedeli lahayn maaragtay noloshooda maaragtay aan u bedeli lahayn aan aan maaragtay aan siin lahayn maaragtay tababar fiican aan siin lahayn oo maaragtay arrintaan ayta waa shamiilnimada mandhara waxaan rabnaa intaan maaragtay fikrad fiican soo gelina nolol fiican aan soo gelina oo maaragtay annaga aan ka shaqayna oo maaragtay magaalada maaragtay xoog aan saarnaa u baahannahay magaalada maaragtay dadkii maaragtay oo magaalada joogo dadweynaha magaalada joogo ogaasinta kuna garabna siiyaan oo maaragtay nagu caawiyaan shaqadan waa shaqo maarata hal qofkiles hagaajin kara maha waa shaqo maarata laisku maarata laisku marayay dadweynaha mandhara waxaan ka codsaynaa maarata garab weyn ay nagu siiyaan maadaama fikraddan ay fikrad cusub ay tahay oo magaaladan u keenay horta waan shaqadan u keenay waxaan jecelnahay insha allah in maarata aan isku fikrad fiican isku darsannay waa alatay magaalada dhaqaale magaalada maarata waxay fiican maxay rabaan dad tababarsan dad maarata oo gelin kara maarata oo fikrad keeni kara bay magaalada u baahan tahay saas darteed dhalinyarta hadda arkaysa waa dhalinyaro maaragtay magaalada aan kasoo xulnay say magaalada shaqlaan u tahay magaalada mandhara shaqlaan dhalinyarta waa ku badan tahay marka annaga fikraad maxaan keenay maadaama kambuniga mandhara aan keenay san shaqaa dhalinyarta magaalada aan maaragtay shaqo u siin lahayn aan maaragtay aan ku fikiraynaa dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada magaalada mandheera oo ay haatan u adeegaan saraakiisha amniga hoose ee shirkadda subiria smart security ayaa dareenkooda sidan oga waramay magacaaygay waa yunis iidlacali suuqa aan jooga waa keros shopping center waxaan ka hadli rabnaa arrimaha securityka oo nalagu soo kordhiyey mardhow oo annagana aan u aragnay inay waxtar weyn noo leeyihiin waayo suuqa waagii hore security oo lagu xisaabtama maysan lahayn hadda laakiin security oo 24 hours service ah jooga mornings say u soo galaan ilaa galabkii joogaay qayb ka mid ah qaybta kalena habeenkii ay soo galaan habeenkii dir annaga u imaanaa waan aragnaa inay joogaan meeshayn hantidayna marka waa ammaan dad lagu hadlayn kara aa oga tagnay marka kolley saasaad ogaanayseen superior smart security marka dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay dadkaas iyagana saas camal u raadsadaan waayo annaga waa ku raysanay haddii aad doonaysa adigana waad dalban kartaa xaruntoodaad ka raadsanee magacayga waa abuukar suuqaan joogo waxaa waaye waa kero mall mandera county mandera east waan ku diirsannay maasha allah awal security-ga wuxuu iska ahaan jiray dad maxaa lalahay aan tababar fiican haysanayn iska xun maxaa lalahay waxaa dhici jiray amni darro xatooyo maalin iyo habeenba waa dhib fara badan aan ku qabnay hadda kambaniga aan noo keenay security aad u fiican qaar maalintii joogo qaar habeenkii joogo marka waa okay cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta sta ismaamulka mandheera